دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah howlgallo lagu beegsaday xubno ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa ka dhacay gobolka banaadir iyo sidoo kale shabeellada hoose jawaasiis u shaqaynaysay sirdoonka maraykanka ah ayaa lagu toogtay magaalada buulafuulay ee walaayada islaamiga ah ee baay waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xasan gurguurta uu doonayo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay wadalayso ciidamadii uu tababaray ee ka amar qaadanayay madaxweynihii isaga ka horreeyey kulan ballaaran oo lagu bogaadinayay weeraradii waaweynaa ah ee ka dhacay buulamareer iyo masagawaay ayaa ka dhacay walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay duqaymo xooggan oo ka dhacay magaalada alqartuum ee caasimadda dalka suudaan
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran howlgallo lagu beegsaday xubno ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa ka dhacay gobolka banaadir iyo sidoo kale shabeellada hoose haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka banaadir faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la beegsadeen bar kontarool ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxaas ku dhintay saddex askari oo ka tirsanaa ciidamadii halkaa ku sugnaa sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay afar kale isla gobolka banaadir rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan lagu dilay dayniile ayaa waxa uu ka tirsanaa ciidamadii lagu soo tababaray waddanka ugandha kuwaas oo dowladda federaalka ay sheegtay in lagu wareejiyey amniga magaalada muqdisho waxaana raggii dilay askarigan oo ka tirsanaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka qaateen qori oo ku hubeysnaa howlgallada ka dhanka ah xubnaha dowladda federaalka ah ayaa kusoo badanaya magaalada muqdisho shalay ayay ahayd markii xaafadda fagax ee degmada yaakshiid rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dileen nin lagu magacaabi jiray cali naylow kaas oo ka tirsanaa ergada wax ka soo dooratay maamulka hirshabeelle sidoo kalena ahaa abaabulo ka tirsan maleeshiyaadka macuusleyda dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxay qarax kula beegsadeen degmada jannaale qaraxaas ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa ciidamadii lala beegsaday jawaasiis u shaqaynaysay sirdoonka maraykanka ayaa lagu toogtay fagaaro ku yaala magaalada buulafuulay ee walaayada islaamiga ah ee baay warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calasow
fagaaro ku yaala degmada buulo fulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa maalintii shalay gelinkii dambe waxaa lagu toogtay jawaasiis u shaqaynayay sirdoonka maraykanka dad aad u badan ayaa u soo daawasho tegay xukunkan oo lagu riday shan jawaasiis ah kuwaas oo qirtay in ay la shaqaynayeen sirdoonka maraykanka iyo kuwa dowladda federaalka ragga la toogtay ayaa kala ahaa cabdisalaan muuse xuseen oo loo yaqaanay cabdisalaan barafle maxamed aways maxamed sagaarey xasan muuse maxamed aadan nuur aadan cabduqaadir muxuyadiin xaaji iidow oo loo yaqaanay daadiray mid ka mid ah qudaadda xarakatu shabaabulmujaahidiin oo xukunka riday ayaa faahfaahiyey qiraalka ah cabdisalaan muuse xuseen maxamed aways maxamed maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdisalaan muuse xuseen wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka shaqadaasna waxaa ii soo bandhigay anigoo ku sugan jilib nin lagu magacaabo xudayfe waana ka aqbalay kadibna wuxuu ii diray nambarada rag ka tirsan mujaahidiinta shaqooyinka aan la qabtayna waxay kala ahaayeen sida tan kow waxaan xudayfo u gudbiyey nambarka nin ka tirsan mujaahidiinta laguna magacaabi jiray cabdulaahi jiis qaraabana aan ahayn waxaan u sheegay inuu hadda safar yahay sidaas ayayna gaalidu ku dishay waxaana ku qaatay lacag boqol doolar ah labo sidoo kale waxaan u gudbiyey xudayfa nambarada afar nin oo ka tirsan mujaahidiinta kadibna xudayfa waxa uu i baray doctor ayuub oo asaga kaga sarreeyey shaqada jaasusnimada kadibna waa la qabtay xudayfa muddada aan la shaqaynayana waa laba bilood iyo bar waxaana la isoo qabtay anigoo shaqadaas ku jira eedaysanaha labaad waa maxamed awees manuur oo loo yaqaano maxamed sagaarey da'diisu tahay lix iyo labaatan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna gudbin jiray xogta muslimiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed awiis manuur wuxuuna ku jawaabay sida tan haa waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka shaqadaanna waxaa ii soo bandhigay nin lagu magacaabo cabdalla nuunow waana ka aqbalay wuxuuna si gaar ah iigu diray inaan u soo gudbiyo xogta culimada wixii aan ka heli karo sidaas daraaddeed waxaan bilaabay inaan wax ka barto masaajidda maalmo kadibna cabdalle waa la qabtay mar kale waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin ka tirsan jawaasiista maraykanka oo jooga xamar waana ka aqbalay wuxuuna ii diray isla shaqadii cabdalle nuunow shaqooyinka aan qabtayna waxay kala ahaayeen sida tan kow waxaan u gudbiyey nambarada laba sheekh iyo laba macalin labo waxaan u shaqaalaysiiyey jawaasiis ayaga la shaqayso dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacag konton doolar ah sidoo kale qaadiga ayaa faahfaahiyey falalka ay geysteen aadan nuur aadan cabduqaadir muxuudiin xaaji iidow iyo xasan muuse maxamed eedaysanaha saddexaad waa xuseen muuse maxamed da'diisu tahay soddon iyo lix jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna u gudbin jiray macluumaadka mujaahidiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane xasan muuse maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka shaqadaanna waxaa ii soo bandhigay nin ka tirsan murtadiinta barawe ku sugan waxaana ku dhahay diyaar waaye ee maxaan kaa hela wuxuuna idhahay lacag ayaad helaysaa waxaana igu soo xidhay ninkaas ismaaciil fashion waana ka aqbalay wuxuuna ii diray ismaaciil fashion inaan u soo gudbiyo wixii macluumaad aan ka heli karo mujaahidiinta shaqooyinka aan qabtayna waxaa ka mid ah kow waxaan soo istidlaacay goob caam ah oo ay leeyihiin mujaahidiinta xog dhammaystiranna waan ka gudbiyey waxaana ii harsaneed inaan sawir ka qaado labo sidoo kale waxaan haayay falaashyo iyo moobel weyn oo sawirada lagu kala gudbiyo waxaan kaloo raadinayay nambaro aniga oo ku gaadaya kawaanka wixii hilib iga gata sidoo kale waxaan raadinayay gaari uu saaran yahay qof muhiim ah shaqadan waxaan ku qaatay lacag konton doolar ah waxaa la isoo qabtay anigoo howshan ku jira eedaysanaha afaraad waa aadan nuur aadan oo loo yaqaano aadan gaab da'diisu tahay kow iyo labaatan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna qayb ka ahaa shabakadii doctor ayuub uuna qayb ka ahaa duqaymo ka dhacay jilib intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane aadan gaab wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan ka tirsanahay jawaasiista la shaqaynaysay maraykanka waxaana shaqadan ii soo bandhigay markii hore nin lagu magacaabo xudayfa waana ka aqbalay kadibna wuxuu ii geeyey nin lagu magacaabo doctor ayuub asagana waan la qaatay shaqada aan la qabtayna waxay ahayd inaan u gudbiyey nambarka nin ka tirsan mujaahidiinta waxaana ku qaatay lacag boqol doolar ah mar kale waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin kale oo aan isgaranaynay waana ka aqbalay wuxuuna ii wuxuuna igu xidhay nin kale oo ay isku shaqo ahaayeen wuxuuna meel iiga amray shareexooyin saddex ah wuxuuna ii dhiibay hal habbo wuxuuna ii tilmaamay gaari meel yiilay shareexadii ayaan saaray in la duqeeyey iyo in kale ma ogi wuxuuna igu siiyey lacag intaasi kadib qaadiga ayaa isdul istaagay adilada loo cogsaday xukunka raggan kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen uu yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dhammaantood dil haduriddo ah maraajicda loo cuskaday xukunkan qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara wliyaa بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة عايدة كنتني كوت وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحا كسبنا هذه قرار كودا وبالله توفيق ربنا وحان قد قلينا حكم كيف الانتيس
si kastaba ha ahaatee wilaayaadka islaamiga ah waxaa marar badan ka dhacay xukunno lagu riday tiro jawaasiis ah oo la shaqaynayay sirdoonka maraykanka iyo kuwa dowladda federaalka kuwaas oo lacaga yar ku qaatay beegsashada rag mujaahidiin ah oo ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xasan gurguurte uu doonayo in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay wadalayso ciidamadii uu tababaray ee ka amar qaadanayay madaxweynihii isaga ka horreeyey cabdulaahi soomaali ayaa ka warramaya waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kuba ku tukaday waxa uu si qoto dheer kaga hadlay dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada boolomareer ee gobolka shabeellaha hoose kaa oo lagu laayey laba boqol oo askari oo qaar saraakiil ahayeen una dhashay dalka uganda sidoo kale waxa uu ka hadlay dagaalkii ka dhacay deegaanka masegawa ee gobolka galgaduud kaas oo lagu dilay boqol afartan iyo sagaal ka tirsanaa dowladda federaalka hub iyo gaadiidna looga furtay asiguu warramay idaacadda ku hadla shaabka xarakada shabaabul mujaahidiin ee landulus ayaa la weydiiyey waa maxay aragtideeda ku aadan sida wax uga dhaceen deegaanka masegawaay ee gobolka galgaduud marka laga soo tago askarta dhimatay iyo kuwa dhaawacmay waxa uu soo hadal qaaday hubka iyo gaadiidka xarakada shabaabul mujaahidiin dagaalka ku furatay iyo rasaasta tirabeelka ah ee ay gacanta ku dhigtay hadda iclaam ka yaalaan boqol afartan iyo sagaal bakhtigoodii ayaa meesha yaalla oo agtarkoodu ah nimankii eritreya ka yimiday haddii laysku daro dhaawaca iyo dhimashadu saddex boqol koray u dhaafeen khasaaraha hubka toddobaatan iyo sagaal aake beekaamyo toddoba ah iyo r b jiya lix ah iyo sagaal dhashiike iyo eighty two hoobiye laba xaba ah iyo sagaal faalo oo kuwii soo gurmada laga qaaday iyo haddii alla idmaayo lix baabuur oo cusub laba kun labaatan iyo saddex ay soo baxeen afar bilooday jiraan gebigoodaba cimrigooda intaas ayaa lagala wareegay ilaahay baana ku mahadsan rasaasta iyo bambooyinka iyo qalabka kaleedana waxaan tira lahayn aan xisaab lahayn waa khaniimo ilaahay uu soo qunshay ilaahay uga soo qaaday cadowga ilaahay ee kirishtaanka iyo ridada isbahaystay ee kitaabka ilaahay duulanka ku ah tan iyo markii uu soo bilowday duulaanka isku xiran askar fara badan ayaa dowladda federaalka waxaa looga laayay galguduud iyo shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kuba ku tukada waxa uu sheegayaa in deegaanada ciidamada lagu laayay wax muhiimada oo dowladda federaalka ay ugu fadhiyaan aan la arkin shabeellada dhexe nimanku markay imaanayeen lugahoodu bannaan yaali madaxayna la soo galeen lugahoodu bannaankii u yiileen gadaalay u noqon kareen sibay noqon kareen markii ay shabeellada dhexe qaybaha uga sokeeya iyo ay galguduud bilowgeeda ay yimaadeen horaan u sheegay inay dheefshiidka al-shabaab ku dhaceen waxa dheefshiis tagaan inay soo noqdaan weli lama arag marka runtii meeshaas ilaahay inuu ku halaago ayaa ilaahay meeshaan u keenay sababta oo ah meeshaan dhulkan galguduud la yidhaahdo mactooyana kuma taal xeraceedana kuma taal galguduud iyo shabeellada dhexe iyo aadaybaal wax ku yaallaahu ma jiraan waxa meeshaan loo soo aaday maxay tahay wayamkuruuna dabin bay ilaahay diinkiisa u maleegeen wayamkurullaahu ilaahayna dabina u maleegay waxay ku dhaceen dabankii ilaahay meel aan wax ahmiyadahoo siyaasaa ay leedahay iyo wax hadda haddii la qabtay haddaan la qabanba uga siyaadaya madaxtooye xamar aysan jirin in intaanoo ciidana labaatan iyo shan macrako oo isku xigta in ciidanka ku baaba'o wax ay xaqiijinayana aysan jirin waa makri ilaahay ugu talagalay ina uu ku baabi'iyo waxayna ahayd meeshaanu masaariculqowm bartii ilaahay ugu talagalay inay seexdaan galcad wixii ka dhacay waa ogeede nimankii lagu talagalay maraykanku inay soddon sano oo soo socda dalka ku baaba'ashaan بين عشية والضحى ساعدها إلهي وتخلصي قعنت مجاهدين كو عذابه لكن مكر كستا يا هلا كستا أسباب إلهي أسميها asigoo hadalkiisii wata sheekh yuusuf sheekh ciise kuba ku tukaday waxa uu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud uu isku si u necab yahay ama isku mid u yihiin ciidamadii uu u yimiday iyaga oo shaqaynaya ee madaxweynahaasii ka horreeyay ee farmaajo uu tababaray iyo ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin wuxuu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xasan gurgurta uu doonayo in xarakada shabaabulmujaahidiin ay huf amaba eber ka dhigto ciidamadii iyaga oo shaqaynaya uu u yimid ee ka tirsan dowladda federaalka ah sida aawadeedna uu furmaha dagaalka ciidamada ugu soo gurayo إلهي وحول ليها تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذاتك إلهي كتاب كيسا لا درسن حداد في رسا وحد موليسا إنك ولا جيران لكن قلوب تودو واي كلا تكسنتهي أيها دحدود عداود دحدود هكبدا مدى أيو قبان واللوغي هي تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى واي نيجا حسن قول قلت لي هذا أنا قرابة ناسية ذكر لما أوجيين وعايزنا إن استقعنا واي عداود أو قبو أو شباب أو قبو وحكبدا عداود أو قبو عيرا كهذا ما أنت أوصل درايه asbaabtu maxay tahay ciidankan waa ciidankii farmaajo uu sameeyey gurguurte ciidankaas la samaynayey dadka lagu qabaayo inuu ka mid yahay uu aaminay waa tii hoteelada lagu weeraray marka ciidankii noocaas ahay ayaa madaxweyne looga dhigay kuwana sii jiraan kuwa eritrea oo waa kuwii farmaajo uu raba inuu ku qabsado shantii kun oo weligiisba isaga baqayay oo lahay waa la dhacay raadiyaha ka dhihi jiray waa la gatay oo dhihi jira wey haddana wuxuu ka mamnuucay wareegta kasoo saara xamar inaan lagu arkin qof eritreyaanka ka mid a dadka eritrea ka yimid qof ka mid a ciidankaas marka ulakas iyo ulakac weeye labada ninba labada shabaab iyo iyo iyo iyo ciidankaba isku si ayuu u necab yahay kii dhintaba kan kale waa ka jecel yahay waxaa taas daliil u ah uganda iyo burundi maalin dhoweed markii ugandada lagu baaba'shay bulamereer bayaanu kasoo saaray tacsiya masegawaay wax ka dhacay qof ou kala hadlo lama arko ilal aana kama hadlin saacaddan idinla hadlaayo nimanka meesha uga mas-uulna waxay dhaheen saddex dhimaa naga dhaawacantay waxa meesha lasoo dhigay oo kaamirada adduunka yaalla saddex dhimaa naga dhaawacantay dheen nimankaasna waa ka hortagnay idan waa ciidan aan waxba lagu falayn laga qarinaya dadkii iska lahay laga qarinaya bulshada ay ka dhasheen laga qarinaya dadka ciidan u haysta in wax uga baxeen wuxuu sheegay in xasan sheekh maxamuud xasan gurguurte aanuu ciidamada gacantiisa ku dili karin sidaa aawadeedna uu ku qasban yahay in uu u loogo xarakada shabaabulmujaahidiin si ay u layso ciidanka riddada inay halaagsamaan waxay ka mid tahay qorshihiisa qorshe ka mid a wooy ciidankaas in la waayo gacmihiisa kuma dili kara inuu gacan shabaab ku dilo shabaabna murtad dhulkan uma ogolee in la dhaafiyo asagana ay iyagu dilaan wuxuu tilmaamay in xasan sheekh maxamuud uu yahay ninkii hadda ka hor yidhi qaraxyada nairobi ka dhaca ayaa iiga xanuun badan kuwa muqdisho ka dhaca sidaa aawadeed uusan xataa wadani ahayn wax uu asahilan aan la arkin ninkaas waa nin camiil ah waa ninka waa ninka nairobi u ooyay xamarna waxba igama gelin jire amaama naas isagoon qof ka qarin daliiltaasaa ku filan damiir xumadiisa marka waa idinkaga digayaa qof kastoo soomaaliya waa uga digayaa maslaxa aad ku haysato ama magac uu kula wadaaga waxba kugu tari maayaan waa khaa'in ilaahay iyo rasuulkiisa ka furtay dadka ka tirsan dowladda federaalka ayuu koba ku tukada ugu baaqay in ay ka hor leexdaan xabadaha xarakada shabaabulmujaahidiin ay u sidato shisheeyaha dalka ku soo duulay asigoo kula taliyay inay tooba keenaan oo ay xarakada shabaabulmujaahidiin isu soo dhiibaan kulan ballaaran oo lagu bogaadinayay weeraradii waaweynaa ee ka dhacay buulamareer iyo masagawaay ayaa ka dhacay walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed ciise ayaa ka waramaya tan iyo markii uu xasan sheekh maxamuud duulaanka maraykanka usoo idmaday ku iclaamiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa dhacay weerara waaweyn kaasoo lagu naafeeyey ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka weeraradii taariikhda gale ee ugu dambeeyey ee xarakada shabaabulmujaahidiin ku qaadeen ciidamada dowladda federaalk iyo shisheeyaha ee khasaaraha badan dhaliyey waxaa ka mid ah weerarkii buulamareer ee ciidamada uganda lagu laayey iyo kii ugu dambeeyey ee misigawa ee wilaayada galgaduud ee lagu xasuuqay ciidamada dowladda federaalk kadib labadaasi weerar waxaa ka dhalatay celino kala duwan wilaayaadka islaamiga ah iyo ummadda soomaaliyeed ayaa si aad ah usoo dhoweeyey halka dowladda federaalk iyo taageerayaashooda ay eedeen dusha isaga tuurayaan degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah iyo jubbooyinka ayaa waxaa lagu qabtay multaqihii ugu ballaarnaa ee lagu soo dhoweynayey weerarkii boolamareer ee shabeellaha hoose ka dhacay iyo kii masigawa ee ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa kasoo qaybgalay kulankan mas-uuliyiinta wilaayada jubbooyinka culimada soomaaliyeed iyo waxgarad waxaa madasha multaqaha kelimad ka qaatay sheekh aadan sunne isagoo bogaadiyey labadii weerar ee boolamareer iyo masigawa six gabayna jeediyey kuwa gaaloobay waxay bixinayaan xoolahooda si ay dariiqiyo jidkii ilaahay u gooyaan oo ay markaa dadka uga hor joogsadaan way bixinayaan maalka dabeedna way ku khasaarayaan korkoodana waxay ku noqonaysaa murugo markii maalkii ka baxo hadafkoodina ay gaari waayaan waana laga guulaysanayaa ilaahay wuxuu leeyahay kuwa gaalada ah aakhire markay yimaadaan naarta jahanname laydhaa ayaa lagu ururinayaa inta aanan soo gudbinin suugaanta aan maanta malxamadan ugu talagalay si gaara waxaan ula hadlayaa gaalka loo yaqaano musafeni ee ugandha xukuma waxa aanan ku leeyahay gaalo xooggeed wuu xaraamaya xayiishkaagii xarbi lagu laa xasadkaagana xabaalaha gee waxaan kaloo ku leeyahay caqligaaga dhoohan baa dhadhabayee ma hablaha muslimiinta soomaaliyeed baa dhaban la dharbaaxale mise askartaada dhafoorkooda dhiigayaa ku dhugbarashale sidoo kale qaar kale oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ee wilaayaadka dalka ayaa ka hadlay weerarkii bulamareer iyo masagawaa iyagoona si aada u soo dhoweeyey islamarkaana fariin u diray shisheeyaha iyo dowladda federaalka bogaadiyeyna mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala ayaanu ku mahadinaynaa intisaaraadka iyo guulaha ka dhacay bulamareer ka dhacay masagawaa arrimahan waxa weye waa arrimo cajiib badan weeyaan waa arrimo aad is leedahay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa maamulaya sida ilaahay subxaana wa tacaala nasriga iyo guusha nooga siiyey sida ilaahay subxaana wa tacaala uu u burburiyey macnaha xisnigii iyo dhufayskii ay galeen oo ay moodayeen annahu maanicatuhum xusuunuhum inay arrintaas ay ku badbaadayaan ilaahay subxaana wa tacaala baa ka markhaati kacay waxa weeye wa aataahum allahu min xaytu lam yaxtasibuu ilaahay wuxuu uga yimid meel aysan garanayn rabbi subxaana wa tacaala mujaahidiintii ayaa ugu daatay godadkooda isishaadiyadii ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku baabi'iyey intaas kadib waxgaradka soomaaliyeed ayaa bogaadin u jeediyey ciidamada mujaahidiinta baaqna u diray shisheeyaha iyo soomaalida la jirta awalan waxaan u mahad celinaynaa allaha subxaanahu wa tacaala isugu kaanna keenay murtaqahan kulanka qiimaha badan allah ayaanu mahad celinaynaa nimcooyinkiisa faraha badan oo aan la koobi karina noogu nimceeyey uma waxaanu mahad celinaynaa walaayada jubbooyinka oo ugu horreeya waaligeena sheekh maxamed abu cabdalla waxaan kaloo mahad celinaynaa bahda iclaamka oo mar walba shicaarta iyo arrimaha islaamka meelaha fogfog iyo meelaha dhowdhowba waxa weeye ka soo muuqda iyagana waa u mahad celinaynaa gebagabadii waxaa soo xiray kulankan waaliga wilaayada islaamiga ah jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla isagoona tilmaamay inay doonayeen inay hirgasho dowlad islaami ah mujaahidiinta ilaahay gacanta u geliyo ayna soo laabato khilaafa islaamiya calaa minhaaji nubuwa waa hadafkanaga iyo qaayadanada waxaan u soconno oo aan u dadaalayno oo aan habeen iyo maalinba loo taagan yahay waxa weeyaan dhammaanteen si ay usoo laaban lahayd khilaafa islaamiya sidii dhulka loogu dhaqi lahaa waxa weeye diinta ilaahay iyo shareecada ilaahay waxa weeye waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah hadafkanagu waa kaa waan dagaalamaynaa ilaa diinta ilaahay keliga uga ahaato wayakuuna addiinu kulluhu lilah kamana waxa weeyaan arrinkaasna waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala ha nagu sugo dhammaanteenna ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu nagu sugo jihaadka ilaahayna acmaashanada uu naga aqbalo multaqahan waxaa ka horreeyey kuwo kale oo wilaayaadka islaamiga ah loogu dabaaldegayay guusha ay geysayaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab allah fadligii ka soo hooyeen furimaha dagaalka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay duqeymo xooggan oo ka dhacay magaalada alkartuum ee caasimada dalka suudaan wararka ka imaanaya magaalada alkartuum ee caasimada dalka suudaan ayaa sheegaya in mar kale magaaladaas ay ka bilowdeen dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada milatariga suudaan iyo xoogaga gurmadka degdega ah ee kasoo horjeeda milatariga ilawaradii ku sugan magaalada alkartuum ayaa warbaahinta gudaha u sheegay inuu sii kordhay khasaaraha dhimasho ee ka dhacay isku hor imaadyo iyo duqeymo ka dhacay magaalada kaas oo gaaray ugu yaraan siddeed iyo toban qof oo shacab ah ayna ku dhaawacmeen in ka badan boqol ruux ciidamada milatariga suudaan ee uu hogaaminaya cabdilfataax al burhaan ayaa ciidanka kasoo horjeeda ee taageerada milatari ka helaya imaaraadka carabta waxay ku eedeeyeen inay rasaas ku fureen dad shacab ah oo ka dhiidhiyey inay ciidamadaasi baabuur xadaan waa sida ay warka u dhigeen dhaawacyada in ka badan boqol ruux ayaa la xaqiijiyey in la dhigay xarumaha caafimaadka isku dhacyadan hubaysan ee ka dhacay magaalada alkartuum ayaa ku soo aadaya xilli ay dib u soo cusboonaadeen dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda suudaan ee dabadhilifka ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa